Isbitaalka WRS ee degmada Dooble ayaa waxa uu ka mid yahay xarumaha caafimaad ee sida bilaashka ah adeegga caafimaad uga helaan dadka danyarta ah iyo kuwa barakacayaasha ee ku nool kaamamka barakacayaasha ee degmada Dooble. Adeegyada caafimaad ee sida bilaashka uga helaan bulshada ayaa waxaa ka mid ah la-talinta xaaladaha nafaqo-darre ee carruurta iyo sidoo kale daweynta bukaan-socodka. Doctor Xuseen Cabdi oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala xarunta WRS ee degmada Dooble ayaa ka warbixiyey adeegyada caafimaad ee ay bulshada siiyaan.
xaruntan waxaan ka shaqeeyaa WRRS Eh, badanaa horta anagu waxaan leenahay wax la yidhaahdo eh, waxaan sameynaa home visit aan sameynaa caruurta aadka u liito waxaan ku sameynaa wax la yidhahdo home visit Eh, qeybahan barakacayaasha hadda qeybtan oo ku taalo koowaad korkeeda ah ee hadda la dhisay eh, waxaan u dirnaa dad oo xaan noo aado la yidhaahdo subixii eh, soo sameeyo wax la yidhaahdo home visiting nin runtii dadkaas waa dad maaragtay eh, u baahan eh, gargaar caafimaad deg deg ah Eh, waxaa kaloo aan u sameynaa eh, qofka markii loo keeno cunuga aad markuu u shumaayo ileen ilmaha ba- sanadka hadda bida- xanuunka ugu daran waxaa waaye nafaqa daran ba asana way jirtaa Eh, nafaqa daran waxaa ugu dhex jirto wax la yidhaahdo eh, xanuuno kale ugu dhex jiraan ileen qofka hadduu liito oo uu nafaqa daran yahay xanuun walbaa u dhex galaayo meesha waxyaalo badan oo aan ka daaweynaa jirto markii loo keeno Eh, markii loo keeno caruurta eh, aadka u liito waxaan ku sameynaa wax la yidhaahdo eh, kow eh, waxaan sameynaa caafimaad ahaan waxaan baarnaa eh, wax observation laan ku sameynaa eh, cunuga caafimaadkiisa miisaankiisaan fiirinaa qandhadaan ka cabirnaa eh, barar inuu leeyahay eh, caruurta marka way sii kala baxayaan qaar baa waxay noqonayaan eh, seexisay noqonayaan waxay noqonayaan ilmaha markuu aad u liito waxaan seexinaa meel yidhahdo qeybta esiga asagoo aan ku dabiibeyna daawo iyo weliba caano markuu daawadaas iyo caanahaas uu qaato kadib baa haddana waxaan sameynaa eh, programka weliba waan kusii wadnaayo wuxuu sii aadaa meel yidhahdo o t b si caafimaadkiisa loo dhammaystiro ilaa adiga waxaan gaarsiinaa heer cunuga uu maaragtay markuu o t b ka baxo haddana meel yidhaahdo eh, waxaa la s f b aa la gelinayaa oo wuxuu sii qaadanayaa buskut kale oo nooc kale ah marka waxaa waaye waxyaalo badan oo waxaa jirto oo markii cunuga aan loo keeno aan u qabano